waxaa gobolka nugaa laga mamnuucay ururdiimeedka takfiir iyo kan hadda la magac baxay assaadiquuna bilxaq laakiin annagu aanu u naqaan alsaariquuna bilxaq kuwii xaqa xaday oo meelo ka mid a soomaaliya lagaga dhawaaqay horey waxaa puntland dagaal ugula jirtay ururada la midka ah sida daacish iyo al-shabaab oo annagu aanu u naqaan dhammaantood burcadiimeedka al-saariquuna bilxaq wuxuu ka mid noqonayaa burcadiimeedka puntland dagaalka kula jirtay sida kuwii hore oo hadda soo korortay ugu dambayntii waxaa dadka shacabka ah laga codsanayaa inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka soona sheegaan meelaha ay ku dhamaalaysanayaan ururadaas takfiirka iyo kuwa la magac baxay saadicuuna bilxaq laakiin magacooda runtaay ou yahay saariquuna bilxaq inay soo sheegaan ciidamada ammaanka ee heer gobol oo hadda halkaa fadhiya iyo taliyaha la dagaalanka argixisadana waxaa la farayaa dhammaan nimankaa in lasoo qabto sharcigana la hor keeno dadka reer puntlandna iyo dadka caasimaddii maadaama ay tahayna waxaa ka mamnuuca in ururo diimeed oo aan waafaqsanayn sharciga islaamka ah laga furo meesha tan horena kuwaasu kuwii horena dagaal baa lagula jiray waa tii hadda puntland kii u dameeyey maxkamadaha la geynayay oo qaar la toogtay kuwaasuna waxay ka mid noqon doonaan kuwa dhabbahii ay mareen la qaadsiiyo ugu dambayntii waxaan baaq u dirayaa dadka reer puntland oo dhan gaar ahaan caasimadda dalka jooga waxaana ka codsanayaa in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka laysku tiirsanaado lana ilaaliyo kitaabka alla soo dejiyey oo xaqa ahaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu